kuuliyadda tababarada ciidamada ee magaalada baydhabo iyo weliba tababaranka dareer ee dufaada inkireyta ciidamada sabto soomaaliyeed ee lika tababara kuuliyaddan kaasoo yuubiyayeen macalimiin khibradan leh dhinagii walbarowka ciidamada asluubta tababarkan oo dhowaan la daafuriya weliba saraakiil lika barahaya ilaalyaho kabsiyada habdhaganka bulshada iyo maxaabiista sharciyadan gaarka ee ciidamada asluubta soomaaliyeeda gaashaanle sare aadan ali axmed taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo ku hadlayana dardaaran injeedi saraakiilan tababarkanka dareera kuliyadda tababarada ciidamada asluubta ee magaalada baydhabo ciidanka asluubta oo tababarka intuu ku furnaay wadanti libidooda ka dhammaystaan lamale inijilaadan wali wadankumeelgobodada sheegishaani waajibaaja ini gudita biriksaa dambe maamul tuyuusin walwelba ciidanka asluubta kuliyadda dhidheer malan furi bustuu maalmanka ka fada haytan meelisa shal hiiri fadi langna geek ma horumaranka diirfadi langna goronka kirfadi langi goron kirfadi adi keentaa taasi laakiin ma hagiiga eh ini meeluu tababarki kulid ini adag ammaan ku qaadata oo dadaalo waajibaadkii adanton kooyti ka fikir haddii adan ka fikirna dilay ma inka jaran adgu gurto bilki saadam hiraas langna horumaranka diiri maamulkii nidaamkii goboladii laga nagade midhaha koobadii taliyanka guraasha taliyanka nagade marlama masintaad saraakiishii biliiddi qaybta koonfur galbeed lisheeni marlamaad masintaad amaaninti taliyahan diintii oo bilaadi ka raala nagad taliyii dugsugii iyoon isinba amaangaleti laakiin inii laablaabe kaliyoona gaabgaabkeed liweydi ay nagnay fasaafada iyo hilini iyo iife iyo dhantan haba roray dantatiida ku gata walantila kiishaani waajibaadka guday marlamaad ma kiishaay taliyaha dugsigu hoolun raashin joon ilaali usujo ilaali nadaafajo ilaali baahajo ilaali adi wakiil oo kae datun iskorteegno